بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحن كل حجنا كتاب كي أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله وسؤاله جوابه أها عقيدة كهذه waxaynu kusii dhex jirnay su-aasha konton iyo saddex marka casharkaani wuxuu noqonayaa casharka lixdan iyo afar welina waxaynu ku dhex jirnaa su-aasha konton iyo saddex oo ahayd maa mithaalu asmaa'i lxusnaa min alkitaab waxaynu soo marnay toban aayadood oo aynu kasoo dhex saarnay sagaal iyo toban isim aayadda koob iyo tobnaad waxa uu yidhi shiikhu uu deliishaday qowluhu tacaala ina rabbii qariibun mujiib ina rabbii rabbigay qariibun mid dhow weeye mujiibun wax ajiiba marka halkan waxaa ku jira alqariib iyo almujiib marka waxa weye alqariib waa kii addoommadiisa u dhow oo la socda oo wax walba og oo aan waxba ka qarsoonayn waxay yidhahdaa marka culummadu alqurbu nawcaan qurbun caam wa qurbun khaas macnaha alqariib marka lagu yidhaahdo allah isagoo fowqa carshihi fowqa khalqihi ah ayuu qariibun bicilmihi ayuu cilmigiisa inoogu dhow yahay koomkan waxa ka socdoo dhan cilmi ahaanba ula socdaa wax ka fakan kara ama ka dheeraan kara ama ka fogaan kara ma jiraan dadka mu'miniintana si gaar ah ayuu allah ula socdaa binasrihi wa macuunatihi dadaal gargaarka iyo wanaagga uu u samaynayo ayuu si gaara ugu dhow yahay markay caabudayaanna waa u dhow yahay oo nebigu waatuu yidhi waxa weeye qofku wuxuu ugu dhow yahay rabbigii waxa weeye wahuwa saajid markuu sujuudsan yahay marka markaad ilaahay caabudaysid ilaahay waa kuu dhow yahay laakiin ma aha macnaheedu inuu ilaahay meel walba joogo ma aha bidaatihi ee waxaa laga hadlayaa bicilmihi cibaadadaada wuu la socdaa waa u jeedaa oo saaad u caabudaysid oo dhan wuu ku arkayaa waayo waa tii cibaadada aynu kusoo fasirnay jibriil xadiidkiisii waxa weeye alixsaan an tacbud allah kaannaka taraahu fain lam takun taraa fainahu yaraaka isagaa ku arkaya marka alqariib waa saas mujiib waa kan ajiiba addoommadiisa intaa la baryayo oo ajiibaya marka alqariib iyo almujiib ayaa aayadda ku sugan aayadda labayo tobnaad waxa uu yidhi allah subxaanah wa tacaala ina allaha kaana calaykum raqiiba fi suurati nisaa alraqiib baa ku sugan raqiiba alraqiibna waa ilaaliye waa alxaafid waa kan shaahidka waxaad samaynay sidoo dhan acmaalulcibaad waxay addoommadu samaynayaan ayuu ilaalinayaayo xaafid ku yahay kuwa kaana xisaabinaya aakhiro marka halkaana alraqiib baa ku sugan waa saddex isin baynu maraynaa labada aayadood aayadda kale allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi wakafaa billaahi wakiila iyadana waa fi suurati nisaa alwakiil baa ku sugan alwakiil wakafaa billaahi alla waa ku filan yahay wakiilan mid wax ilaaliya marka allah subxana wa tacaala waa wakiil alaysa allahu bikaafin cabda marka kafiil waa alkaafi waa kan ku filan oo ilaalinaya oo waxa weeye wax walba addoommadiisa waxay u baahan yihiin oo dhan ugu filan hadday risaaqo tahay hadday ilaalin tahay hadday wax walba tahay ilaahay baa inagu filan waa ti meelo badan laynagu amray inaynu ilaahay tara saaranno wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin marka alwakiil waa alkaafi marka halkaana waxaa ku sugan alkaafi afar isin baynu maraynaa waxa weeye saddexda aayadood aayadda ku xigtaa iyadana fi suurati nisaa wakafaa billaahi xasiiba waxa weye allah waxa uu ku filan yahay xasiiba alxasiib waa kan wax walba ilaalinaya oo xaafidka shaahidka aakhirana acmaashaadoo dhan kuu xisaabinaya oo wax walba aynan dhumaynin mithqaala dara ma dhumaysa ilaahay agti marka waa alxasiib oo waxa weeye taana isimka ayaa ku sugan alxasiib ayaa ku sugan waa shan isim marka aayadda ugu horeysay ee a- ee waxaa ku sugnaa ina rabbi qariibu mujiib alqariib iyo waxa weye almujiib aayaddii ku xigtayna waxaa ku sugnayd alraqiib aayad oo saddex aayaddii ku xigtayna alkaafi alkaafi waa afar aayaddaana waa kii shanaad alxasiib shan isim baynu maraynaa oo waxa weeye aayadahaas marka ku sugan wakafaa billaahi xasiiba wa kaana allahu calaa kulli shayin muqiita aayadda ku xigta waxa uu ku sheegay wa eh, wa kaana calaa kulli shayin muqiita waa aayadda shan iyo tobnaad almuqiit ayaa ku sugan iyadana waa fi suurati nisaa almuqiitna waa alraqiib waa ilaaliye waxa weeye waa xaafid waa shahiid wax walba ka warqaba oo aan waxba laga qarin karin weeye oo wax walba kugula xisaabtamaya oo addoommadiisa waxa weeye eh, raqiib oo ilaalinaya taas weeye shantaa aayadood marka waxaynu ka helay lix isim baynu ka helay hal aayad baa laba ah inta kalena waa hal hal waa lix magac baa halkaa ku jira iyo sifaadkoodii aayadda ku xigtaa oo lix iyo tobnaad waxa uu yiri oo shiikhu uu keenay آه، إنه على كل شيء شهيد إن الله على كل شيء شهيد والشهيد باكوتشر تتنا وحوي الشهيد ومرخانتي وإلالية وحافظ وكمرخانتي كعي وحولبا وحوي وحبا أنا لغا قرن قرن وحلا واحد سمي سيدنا أقوى مركا آيات دانا وحا كجرة هل اسم أو الشهيد أه وحنو مرينا مركا لح اسم بينو مرينا waa fi suurati fusilad aayadda kalena waxaa ku- wuxuu yiri inahu eh, bikulli shayin xafiid alxafiid baa ku jira iyadana oo waxa weye allah inuu wax walba xifdiyey inahu xamiidun majiid macnaa inahu xamiidu inahu bikulli shayin xafiid inuu wax walba allah xifdiyey ayaa waxa weeye ku sugan marka halkaana waxaan maraynaa eh, toddoba isim baynu maraynaa halkaa marka markaynu toddoba isim ka qaadanno aayadda fi suurati e, e, aayad kursidana waxa uu ku keenay laba isim allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum alxayu iyo alqayuum alxayu ay xayaata kaamila allah wuxuu ku sifaysan yahay xayaata kaamila oo aan isbedelaynin oon dhammaanaynin innaga xayaatadeenna waa xayaata naaqisa marka allah waxa uu leeyahay alxayaat alkaamila waa xayun alqayuumna waa ilaaliye oo wax walba isagaa u taagan qayuumu samaawaati walard waxa weeye addoommada khalqiga wax walba allah isagaa maamulaya koomkan oo dhan marka halkaana waxaa ku sugan laba isim marka toddobaynu hayne labadan uge waa sagaal isim weeye sagaalkaa isim markaa iyo awal sagaal iyo toban isim aynu haynay isku dar waxaynu maraynaa markaa sideed iyo labaatan isim baynu maraynaa sideed iyo labaatan isim buu tusaale inoogu keenay halkaa marka kabacdi markaas waxa uu u gudbay oo israaciyey aayado awalna aynu soo marnay aynu soo ishaarnay marka insha allahu tabaaraka watacaala aayadahaas ee fi suurati xashri iyo waxa weye fi suurati xadiidna insha allah cashar gaaraan ka dhigaynaa marka halkaa waxa inooga sugnaatay oo hadda aynu tusaale inoo siiyey shiikhu eh, sideed iyo labaatan isim oo casharkii ugu horreeyey toban buu inoogu sheegay casharkii ku xigayna waxaynu ku qaadanay sagaal casharkaana sagaal marka waa sideed iyo labaatan isim oo magacyada ilaahay ka mid ah oo aayadaha qur-aanka uu ka soo saaray bal marka aayadahan soo socdana inta isim ku jirta waynu arkaynaa والحمد لله رب العالمين